Dowladda ismaamulka Mandheera ayaa deeq raashin ah oo loogu talagalay afurka bishan barakeysan ee Ramadaan ku wareejisay culimada ismaamulka Mandheera, Barsaab Ku-xigeenka Ismaamulka Mandheera Dr. Cali Macalin iyo mas'uul ka tirsan Wasaaradda Horumarinta Bulshada ee Ismaamulka ayaa sheegay in raashinkan ay ka faa'iideysan doonaan saddex kun oo sheekh oo ku kala sugan guud ahaan deegaanada ismaamulka.
isku jirto culummada si gooni ahaan saddex kun household oo qof oo culummo ah oo isku jirto waxyaalaha muhiimkaan saarayin anaga manifestoga in arrimaha diinta ku saabsan waay dowladdan aadaan muhiim u saarayna maxaa yeelay eh, beriga aan aan kambeynka samaynayna ceel waa moogtahay xoogahoo afgaran waa soo yar bartay Eh, waxaan ka dhahay culummadaan saan oo kale ula kulan marka waxaan dhahay war adinka horta culumayso oo adinka aayadda qur-aankeeda oo eh, ulul amri ka sheekaynaysa soo saas mahan adiicu allah wa adiicu rasuula wa ulul amri minkum soo ma waxaan ku dhahay ulul amriga la sheegaaba adinka waa culummada adinka haddaad madax xun soo doorateen eh, mas-uul- mas-uulnimadiina ee xumaatay maxaa yeelay nin kasta oo culumo eh, dadaa ku xiran arrimahan oo raashinka oo culamaa iftaarka aan hooshana ka qabanaynay alxamdulilah maanta waaba ku guulaysanay eh, alwaaq iyo baanisa iyo taakaba iyo raamo iyo lafi raashinta kulli alxamdulilah waa kala qabanay marka waxaan isdhahnay maanta eh, deputy governorkeen oo ma- maadaama uu meesha magaalada noo joogo marka insha allah in asigana soo dhoweyno oo eh, howshan isla qabano oo wixii culamaa maanta loo qabtayna maasha allah isla qabano marka insha allah idinkana eh, ducadii noo sii wada insha allah dowladda usoo duceeya dhanka kale qaar ka mid ah culimada mandheera ayaa uga mahad celiyey dowladda ismaamulka raashinkan afurka ah ee ay soo gaarsiisay in loo sameeyo culimmada ee afur gaara loo sameeyo afur ku filan loo sameeyo aad ayay ugu mahadsan yihiin Ee, maanta shaqadaas waan ku jirnay waan u joognay Ee, dhammaan intii kaloo hadda waa maleynaa waa lagu dhawaaqayaa laakiin ee, shaqaynteedii iyo hagaajinteeda dhammaan sabkoontiyada dhammaanteed inuu gaaro oo culummada meeshii joogaan ama macalin dugsi ha ahaado ama madrasa ha ahaayo ee, dhammaantood inuu afurkaas ee, gaaro waana afur qiimo leh oo fiican oo macallimiinta ku- ee, ku filan marka insha allah waxaan leenahay dowladda countiga ee, aad ayay u mahadsan yihiin garashaas ay garteen in ay inkastoo culummada tahay madaxa- madaxii ama hogaankii ee, shacabka ay tahay haddana si gaar in oo loo xuso oo si gaar afur gaar dowladda ugu sameyso waa waxaan ma- culummadana sharaf u eh mahad celin waa un anaga warkaayna kusoo dhawaada markas rawda ee raashiinkan iyo iyo saliidan meesha taalla waxa ay countiga ugu tirigashay ee, culimmada iyo madaarista iyo im- a'immada iyo muwaadiniinta looga tirigalay waan inka gadoonnay waadna mahadsantihiin aad iyo aad baad su mahadsantihiin khayr allahayn siiyo waa iftaar aad u wanaagsan kunoo qof oo culammada county madheera ah dugsiyada iyo madaarista iyo mu'adiniinta iyo a'immada madheera county afarteeda gees raashin loogu talagalay inuu gaaro waayo hadda een, xaafaddan dad yaroo kooban oo ka mid a raashinkeedii baa meeshan yellow ishiin ay qabanaysaa waa taqriiban laba boqoloo ruux raashinkood oo macallimiintaas dadkaas aan idiin sheegay macallin madarasi macallin isku- ee, madarasi macallin dugsi iyo mu'adin iyo imaam intaan ayay ka kooban yihiin barnaamijkan oo maaragtay maanta looga talagalay culummada keliya looga talagalay eh, oo iftaar ah oo insha allahu tacaala ay noo faahfaahin doonaan dowladda ay maaragtay ugu talagalashay culummada ayaa maaragtay maanta farxad buuxda noo ah inaan maaragtay dowladda aan ugu mahad celinno ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisa ka bacday
Si kastaba ha ahaatee, raashinkan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona macallimiinta dugsiyada Qur'aanka, kuwa madaarista, muwaadiniinta iyo imaamyada masaajidda ee ku kala sugan lixda deegaan baarlamaaneed ee ismaamulka. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Star, Ismaamulka Mandheera.